soomaali badan baa meesha ku nool soomaali aada u fara badan oo runtii ilaa toban kun gaadhaysa ah aadana intooda badani u ladan tahay baa meesha jooga ganacsi fara badan oo kala duwan ama hadday noqoto baabuurley ah ama baananka ka shaqeeya ama xawaaladaha ama dadka guryaha u dhisa ganacsado aada u ladan oo regionka o dhan ka shaqeysta meesha xarun u ah ay xarun tahay ilaa hadda laba qof oo soomaaliyeed baa ku dhintay hal qofna dhaawac buu ahaa xeryaha un-ta boqol iyo labaatan qof oo soomaaliya ku jira xoog waxaan saaray wasiirada arrimaha dibadda ee igaad mid walba inaan gaar ula hadlo safaaradii isu geeyo isku xidho waktiga aada buu u gaabnaa laakiin waan ku guuleysay waan ku guuleysanay inay xuduudihii lala hadlo si baabuurta transportka oo soomaalida oo isku xidha regionka runta iyagaa leh in lagu baargareeyo afarta xuduudood ay la leeyihin dalalka jaarka ah wasiiradiina waa aqbaleen kumaandaradoodii xuduudaha joogina waa u sheegeen arrinkaa waa kusoo guuleysanay waxaa kaloo jirta safaaradda runtii dhalinyaro xoogo aada iyo aada u dadaaleysaa joogta dhibaataduna ma yarayn magaalada weyne jubba soomaalidii joogtay iyagu xoogaan nabad way haysteen laakiin meelaha kale ayaa warwar lahayd waxaan rajaynayaa in maaragtay haddana dawladdii markaan aan soo noqday madaxda sare waa is arkaynaa sidii wixii kale la qaban karo laakiin waxaa runtii dad midaysan oo isku mid a oo wax wada qabsan oo diyaar u ah inay diyaarada xitaa karaystaan oo iyagu meesha ka baxaan baan meesha kusoo arkay